munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa in bulshada lagu wacyigeliyo ka qayb qaadashada dhismaha wadooyinka caasimadda waxaa soo qabanqaabiyey maamulka dowladda hoose ee dhuusamareeb waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda galmudug maamulka gobolka galgaduudkan caasimadda oo ay u heliyaan qaybo ka mid a bulshada magaalada dhuusamareeb gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan ayaa ugu horeyn munaasabadan furay runtii kulankan dadweyne waa kulan wacyigelin ah laysku wacyigelinaayo mashaariicda ee horumarka caasimadda bulshada caasimaddu muddo ayay sugayeen mashaariicdan horumarineed falilaahi alxamdu caawa ayaa ilaahay suurtageliyey annagoo nabada oo caasimaddii joogno in caasimaddii waddooyinkeedii oo laamiga magaalada dhexmara u wen yahay la bilaabay mas-uuliyiin badan ayaa nooga warbixi doonta dhanka kale mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan qaarkood oo khudbado jeediyey ayaa fariimo waxa ay la wadaageen dadka dadka barnaamijkan kasoo qayb galay howlwadareed dhammaan dadkoo dhan ka wada dhexaysay marka lagu hadleeyo qof iyo labo haddii hawshan quruxda badan caawa aynu ku hadlayno gudoomiye geeda qorow iyo cabdiqaadir carab waxaan odhan karaa runtii waa waa dibudhac laakiin haddii aynu rabno horumar waa in dhammaantiin aynu ka wada qayb qaadanno hawshaas iyada ah taasaa la dhihi karaa waa horumar
waxaan rabaa ka dowlad ahaan kaabayaashaas dhismaaya oon xogta ka hayno jidad kale oo laamiya oo waddada hadda weyn goy doona ayaa ka mida waana magaaladii koowaad oo galmudug oo laamigan weyn oo wadnaha ah ee muqdisho ka soo baxa laga dhiso ee galmudug ku taalla waa dhuusamareeb horta waa ilaahay mahaddiis waa guul dowladnimay ku timid xasilooniyay ku timid wakhtiyaa looga shaqeeyey weliba waxaana laga rabaa mashruucaas guddoomiyahana uu ka hadla ee lix iyo labaatanka kilomitira ee caasimadda laga samaynayo in runtii aan ka qayb qaadanno oo aan u noqonno udubdhexaad ugu dambeyn cilmi caliganey gudoomiyaha gobolka galgaduud iyo duqa caasimadda cabdiraxmaan cali maxamed geedaqorow ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaanay ka warbixiyeen muhiimadda ay leedahay dhismaha wadooyinku ama maamulka galmudug ee madaxda uu ka yahay axmed cabdikaariye oo suurto geliyey in dadka uu isku hayo amnigaanna uu xaqiijiyo iyo maamulka caasimaddaba markii la xoganahayo in wax laga sheega la rabo magaalada dhexmara eerboorkiina laamigii sabtigu bilaabanaya uu fuulaya haddii lahayd tanna waa u jeedeenoo maayarkiioo dee cagaftii fuusha baad u jeedeen oo baraankii maaha waxaan la yaabanaha marka waxa dambey sheegi doonaan kuwa rabaa inay wax cambaareeyaan kuwa rabaa inay wax dhaliilaan muddadii madaxweyne axmed cabdikaariye oo madaxweynaha ahaa ee galmudug uu joogay aniguna maayarka caasimadda aan ahaa waxaan rabaa wixii caasimadda ka qabsoomay inaan wax yar soo dul maro horta sidaad og tihiin galmudug horumar weyn ayay muddadaas gaartay xagga amniga dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka isku xidhka ummadda markii ugu horreysay ayaa dhowaan waxaa dhuusamareeb laga bilaabay dhismaha waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada taas oo baahi weyn ay u qabeen bulshada caasimaddu